أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus aa keedinaysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii saddexaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gataala culus maxkamadda wilaaya islaamiga ee baay ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaala degmada buulufulaay ee wilaaya islaamiga ee baay faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose kataab al ikhbaari ayaa baahisa filim cusbo lagu soo bandhigay weerarka ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay beesha cormale oo ka mid ah beelahada wilaaya islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyadda xoola noola ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore kooxda ridada soomaaliya ayaa celisay diyaarad saddex xildhibaano ka soo jeeda maamulka puntland kuwaasi oo shir ka dhan ah xasan garguurta uga qaybgeli lahaa magaalada garoobe shil diyaaradeed oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha barakeysan ramadaan sanadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii saddexaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaala culus haddaba xogihii ugu dambeeyey dagaaladaasi waxaynu wax ka weydiinay walaalkeen abushiba aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow bismillaahi araxmaani araxiim wixii ka dambeeyey markii la dilay hogaamiyihii nidaamka shiicada iiraan cali khamanaay iiraaniyiintu waxay geysteen duqeyn aan xisaab lahayn iyagoo adeegsanaya diyaaradaha daroniska ee isqarxiya iyo gantaalada dheereeya oo noocyo kala duwan leh goobaha duqaymaha ay ku bartilmaameedsadeen iiraaniyiintu waxaa ka mid ah hoteello ku yaala magaalada maanama ee caasimadda baxreyn halkaasoo ay deganaayeen ciidamada maraykanka ee ka soo insaxaabay fariisinkii militari oo ay baxrayn ku lahaayeen tiro askar ah ayaa la sheegay inay ku dhimatay hoteelladaasi gantaalada lagu weeraray iyadoo kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale askar amiirkaan ah oo ku dhuumaalaysanayey hoteello ku yaalla imaaraadka carabta ayay gantaallo ku beegsadeen iiraaniyiintu waxaana jira khasaar dhimasho dhaawac isugu jira oo soo gaaray askartaasi duqayn hor leh oo iiraaniyiintu ay ka geysteen dhulka yuhuuddu ay xoogga ku haysato oo talaabiib ay ka mid tahay waxaa ka dhashay khasaar dhimasho tubaneeye yuhuud ah oo gantaalada uga gabanayay godad hore loo diyaariyey oo dhulka hoostiisa ah ayay u duseen gantaaladaasi taasna waxay keentay in dhimashii dhaawac tiro badan ay ka dhashaan iyadoo la la'yahay labaatameeye kale muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkay saldhigga ciidamada faransiiska ay ku leeyihiin imaaraadka carabta gaar ahaan abuudabay in lagu beegsaday diyaaradaha daroonka isqarxiya iyadoo uuradu ay hawada isqabsatay balse khasaaraha rasmiga ee ka dhashay lama sheegin weerarka saldhiggaasi lagu qaaday waqooyiga dalka ciraaq gaar ahaan magaalada arbil oo ah caasimadda gobolka kurdistaan iiraaniyiintu waxay ku garaaceen daraasiin diyaaradaha isqarxiye ah waxaana la arkayey holaca hawada isqabsaday bartilmaameedkuna wuxuu ahaa xero militari oo maraykanka oo halkaasi ku leeyahay imaaraadka carabta waxaa ku yaala deegaan lagu magacaabo jabal cali oo ah deegaan warshado ay ku yaalaan islamarkaana wax soo saar aad u fara badan leh duqayn halkaasi iiraaniyiintu ay ka geysteen waxay qasabtay in gebi ahaanba albaabada lasugu dhufto dhulkaasi warshadaha fara badan ay ku yaaliyiin taasoo keentay in dhaqaalo burbur uu ka dhaxlo imaaraadka sidoo kale waxaa jirta in golaha wasiirada israa'iil lagu wargeliyey in iiraan ay isku diyaarinayso inay si weyn u kordhiso xawaaraha iyo tirada gantaalada ay ku beegsanayso gudaha israa'iil sida ay wariyeen warbaahinta caalamka kuwaasoo soo xiganaya telefishinka israa'iil ka soo baxa ee janalka labaiyo tobanaad iiraaniyiintu waxay u muuqdaan inay sare u qaadeen awooddooda gantaalada waxayna weerareen gudaha israa'iil iyadoo muuqaalada ay soo bandhigayaan telefishinadu laga arkayo burburka iyo dabka ka shidan talaabiib qudus iyo magaalooyin kale oo yuhuuddu ay xoogga ku haysato sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay telefishinka ruushka ee arti ayaa ku warramay in xalay iiraaniyiintu ay adeegsadeen weeraro ay ku qaadeen gudaha israa'iil nooc gantaalo loo arko inay dhalin karaan khasaaro badan oo coloster bamis ah kuwaasoo ah nooc gantaal marka uu ku dhowaado bartilmaameedkiisa isku roga tobannaan gantaal oo dhowr bartilmaameed hal mar weerar ka fulin kara iskuday kasta oo nidaamyada difaaca ay ku doonayaan ay ka hortagaan wuxuu gantaalkani ku qaldaa inuu qaraxyo badan firdhiyo oo lagu reebayo gantaalka nidaamka difaaca war laga soo xigtay saraakiil maraykan ah waxay ku sheegeen in saddex askari oo maraykan ah lagu dilay weerar ay iiraan ka fulisay gudaha dalka kuweyt taasoo la filayo in khasaaraha uu intaasi ka bato waxaa xusid mudan in dibadbaxyo lagu taageerayo iiraan ay ka bilowdeen dalka baxrayn halkaasoo wax ka badan lixdan boqolkiiba bulshada ku nool ay yihiin shiico kuwaasoo hadda dhigaya sida laga soo wariyey telefishinada uu ka mid yahay arti gantaalada iyo diyaaradaha isqarxiya ayay iiraaniyiintu waxa ay ku weerareen waddamo dhowr ah oo kuwa khaliijka u badan waxaana ka mid ah khubrus cumaan baxrayn ciraaq israa'iil jordan kuweyt qatar sacuudi arabiya siriya iyo imaaraadka saacado kooban ayaa waxa ay ku rideen bartilmaameedyo gaar ah afar boqol lixdan shan oo gantaalo ah iyo afar boqol konton iyo toddoba oo diyaaro daroon oo ayagu kuwa isqarxiya ah jazaaka allahu khayran walaalka abushiba faahfaahinad dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal duqayna la beegsadeen kooniya isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku sugan duleedka deegaanka mubaarak dhanka kufaarta afrikaanta khasaaraha gaare baktiga waa shan askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacna waa lix kaloo isla askarta kufaarta afrikaanta ah dhanka murtadiinta khasaaraha gaare dhaawac waa saddex askari oo murtadiin ah dhanka gubashada hal gaare oo tawa ayaa howlgalkaasi lagu gubay kataab al ikhbaari ayaa baahisi filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen yaasir maxamed
يطيقون انتظارا saacadihii lasoo dhaafay ayuu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariyah baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ka miin ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo labiyo labaatankii shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegnay tobankii februari laba kun lix iyo labaatan mujaahidiinta ayaa weerar culus kala hortegay kolonyo isugu jirtay saliibiyiin maraykan iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka deegaanka baarsanguuni weerarka ayaa lagu laayay saraakiil ameerikaan reer galbeed ah iyo maleeshiyaadka axmed madoobe iyadoo sidoo kale lagu soo furtay gaadiidka dagaalka kaamirada kanaalka weerarka ee kataayib ayaa soo bandhigtay mujaahidiinta oo bacsanaya firxadka kolonyada cadowga oo ka baqa cararaya fagaaraha dagaalka qaybaha dambe ee muuqaalkan uu soo saaray kanaalka wararka ee kataayib waxaa lagu soo bandhigayaa qhaniimada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo isugu jirta gaadiidka kuwa dagaalka hub saanad ciidan iyo agabyo kale oo ay kolonyadii maraykanka iyo murtadiinta isugu jirtay uga carareen fagaaraha dagaalka شروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا muuqaalka waxaa sidoo kale lagu lifaaqay kelmad uu jeedinayo amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh mukhtaar abuzubeer taqabalahu allah alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله تلمانتا أوسية وحا ugu horaysa inay yihiin kuwa gaaladii awliya ka dhiganaya saaxiib qaraabo sokeeye kuwa ay garab siiyaan kuwa ay ku farxaan guushooda muuminiintiina ka xigsanaya alla wuxuu ku dhaleecanayaa an yabtaquuna cindahum alciza wuxuu leeyahay hadday agtooda sharaf iyo halaba ka raadinayaan fa ina alcizata lilaahi jamiica halabada iyo guusha iyo sharafta alle ayaa iska leh أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من muuqaalkan ayaa mar kale bannaanka soo dhigaya taagdarrida cadowga iyo sida ay mujaahidiintu allah fadligii ugu gumaadayaan fagaarayaasha dagaalka الفراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح
beesha carmale oo ka mid ah beelaha dowlada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyadda xoola nool oo gela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore walaalkeen cabdiwahab maxmed bukhaari ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo munaasabadan oo ka dhacday deegaanka weelmaarow ee duleedka degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay beesha cawrama leh oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka mujaahidiinta ku wareejiyeen afartan iyo afar neef oo geel ah waxaana munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin iyo waxgarad ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo mid ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah ugu horrayn waxaa munaasabadan kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ilaahay waa kan dhahaya subxaana wa tacaala mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi halka xabo oo lagu bixinahayo fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa kelimadiisa in lagu koryeelo waxaa la laalaabayaa ilaa sabcamiat dicf toddoba boqol oo jeer ilaa inta ilaahay uu doono bay laalaamaysaa marba niyada iyo sida ay tahay taqarubku marka sadaqadu waxa weeyaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala naartiisa looga magan galo itaquu naara walow bishiqi tamra suu dhahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa wax adduuniya akhraba lagu badbaadayo weeyaan odayaasha dhaqanka beesha cawramaleh ayaa geela ay mujaahidiinta ugu talagaleen ku wareejiyey suldaanka beesha suldaan cabdulqaadir maxamed kaasoo isagana ku sii wareejiyey weliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose geelan waxaa bixiyey cawrmala wuxuuna u bixiyey ilaahay dartiis ama qurbaatin cinda allahi subixi waxaa loo bixinayana waxaa ilaahay dartiis kadibna geelan tiradiisu afartan iyo afar neef waa geelan insha allah billah alkariim waxaan marka ku soo dhaweynaa odayga cabdiqaadir oon geelo aniga ku wareejinaa cusmaaneh ayaan ku soo dhaweynaa anigoo ah suldaanka beesha coormale ee jubbada hoose waxaa geel afar iyo afartan ah igu wareejiyey muxuu ahaa en nabadoon cusmaan nuunow cabdi oo geelaas oo ah tabarucaad laga soo uruuriyey beesha coormale geelaas marka ilaahay dartiis ayaanu ula baxnay qabiilka ilaahay dartiisuu ula baxay wuxuu ku kaalmeeyey jihaadka ka socda bariga afrika wuxuu ku kaalmeeyey xaraku shabaab mujaahidiin muxuu ahaayeen oo u wakiil yahay sheekh axmed abuyoonis ayaan ku wareejiyey geelaas ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa beesha cawramaleh ka guddoomay geelii ay mujaahidiinta ugu talagaleen waxaan leenahay beesha cawrmale suldaanka ugu horreeyo waxyaad nagu wareejisay geeli afartan iyo afarta ahaa annaga waa kaala wareegay biidni illahi subxaana wa tacaala waxaanu ku wareejinaynaa meeshii aad ugu targasheen haddii ilahi subxana wataala ogolaado baanu ku wareejinaynaa ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay maanta aayadda ilahi subxana wa tacaala haddaan akhrinaynay oo aad tilmaamayseen mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illaahi ka mathali xabbatin ambata sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa waa boqolaal geela in ilahay idinku bedelo baa ilahay aan weydiinaya subxana wa tacaala dadka ee idinka dambeeyo oo aad mas-uul ka tihiinna waxaa ilaahay idin weydiinaya subxaana wa tacaala dad ahludiin ilahay idinkaga dhawo beesha cawramaleh ayaa ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana beesha ay ku suntan tahay dhaqashada geela iyadoona lagu tilmaamo mid ka mida beelaha ugu geela badan gobolka jazaaka allaahu khayran walaalka bukhaari kooxda ardada soomaaliya ayaa celisay diyaarada siday xildhibaana ka soo jeeda maamulka puntland kuwaas oo shir ka dhan ah xasan garguud uga qaybgeli lahaa magaalada garoobe walaalkiin cabdiqani maxamed ayna bixintaasi inoo eegayaa xildhibaanadan oo shilay diyaarad rakaab ah ka qaaday garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayaa kooxda ridada soomaaliya waxay hawada ka celisay xilli diyaaradaasi ay ku degan rabtay magaalada garowe iyadoona diyaaradaasi dib ugu soo laabatay garoonka magaalada muqdisho diyaaradan oo siday ku dhowaad labaatan xildhibaan iyo dad shacab ah ayaa amar lagu siiyey xilli ay hawada maraysay inay dib ugu soo laabato magaalada muqdisho xildhibaanadii la socday diyaaradaasi ayaa sheegay inuu arrintaasi ka dambeeyey xasan gurguurte islamarkaana uu ka xun yahay in xildhibaanada ay tagaan magaalada garowe halkaas oo uu ka furmi doono shir wadatashi ah oo xildhibaanadan ay yeelanayaan waa kan mid ka mid ah xildhibaanada laga celiyey garoonka magaalada garowe oo arrintaasi ka hadlaya arrinta la xiriirta doorashada lagu tilmaamay qof iyo cod oo socota doorashadaas daraasad xog lahaanu ku samaynay waana eegnay dan soomaaliyeed waa ka arki weynay wax degdeg ah oo loola cararana waa ka arki weynay sidaa la adligeed haddaanu nahay annagu madasha mustaqbalka doorashadaas nala kalama tashan kama qayb qaadanayno wixii ka soo baxana ma aqbalayno wixii ka soo baxana ma aqbali doono waan diidaynaa arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli saciid deni oo ah madaxa maamulka ridada puntland uu isugu yeeray dhammaan xildhibaanada ku jira kooxda ridada ah ee kasoo jeeda puntland inay yimaadaan magaalada garowe halkaasi oo ay ku yeelan doonaan shir wadatashi ah oo ka dhan ah xasan gurguurte axmed madoobe ayaa sidoo kale u yeeray xildhibaanada kasoo jeeda maamulkiisa ee ku jira kooxda ridada isagoona u qaban doono shir wadatashi ah oo ka dhan ah kooxda ridada soomaaliya xilli ay dhowaan fashilmeen kulamadii mucaaradka iyo xasan gurguurte jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani shil diyaaradeed oo sababay khasaara nafeed ayaa ka dhacay dalka kenya walaalkiin muraan maxmed eer bixintaasi inoo faahfaahinayo shilkan diyaaradeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka naandi ee dalka kenya halkaas oo ay ugu dhinteen ilaa lix qof oo uu xildhibaan ku jiro warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in shilkan oo ay gashay diyaarad nooca kuwa kumaati u kacay helikobtarka loo yaqaano oo si gaar ah uga dhacay keynta jeebkiib ee ku taal deegaanka masob ee dhaca ismaamulka naandi diyaaradda ayaa lasoo wariyey inay burburtay waxyar kadib markii ay isku dayday inay ka duusho meel u dhow keynta goobjoogyaal ku sugan aagga ayaa shilka u sababeeyey aragtida oo ahayd mid aad u yar maadaama uu deegaanka roob ka da'ay lix qof oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka saliibiyiinta kenya oo lagu magacaabo johana enjino ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan diyaaradeed wararku waxay intaas ku darayaa in dadka ku dhintay shilka uu ka mid yahay duuliyaha diyaaradda waxaana diyaaraddu siday shan rakaab ah oo ay ka soo qaaday deegaan lagu magacaabo endabes waa mid ka mid ah shilalka diyaaradeed ee ay ku dhintaan saraakiisha iyo dadka rakaabka ah ee kenya siddeed iyo tobankii abril labada kun afar iyo labaatankii ayay ahayd markii shir diyaaradeed oo ka dhacay ismaamulka elgeyo marakwet uu ku halaagsamay jenaraal farancis ogola oo ahaa taliyihii ciidamada difaaca saliibiyiinta kenya jazaaka allahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageli oo nagu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak